بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير قرآن سورة هود نبي الله شعيب خطيب الأنبياء مركو هذا الكاس وعن قرح بدن ويري مر لبعض هدنا وحاوي وحاقاتي قوم كيسي أي هذا الكلوريغي قالوا وحي إلهدن يا شعيب شعيبو maa nafqahu ma fahmayno ma garanayno kasiiran in badan oo mimaa taquulu waxaad adigu odhanayso annagu ma fahmayno marka waa sidii yahuudi iyo nin cid alla ciddaan muxuu ahaaye aan xaq rabin oo oo kuwa qurayshta ay ka mid yihiin kuwaas oo yahuudda ah quluubunaa gulfun bay yidhaahdeen way owdan tahay ama mehe cilmi baa ka buuxo waxaad sheegi meeluu ka gala ma leh iyo kuwii kaleeta wa fii aadaanina waqrun annagu waan dhego culusnahoo maba maqlayna waxaad sheegi kuwanna waa sidii oo kale qaaluu waxay dhahen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma garanayno ma fahmayno maa taquulu maa nafqahu kaiiran in badan oo mimaa taquulu waxa aad leedahay wa innaa annagu taa waa mid marka waxay u jeedaan ma fahmaynada nabiyullaahi shucayb way ihaanaysanayaan waxaad sheegaysa eed ka sheekaynayso ma fahmayno wuxuu yidhi culimmada mid ka mida hadalkaan arkaynay oo xikamka iyo wacdiga iyo culuumta iyo macaarifta watay yaa waxay ku tiriyeen qof iska hadhadlayo sidii wax waalan oo kale ah inay muxuu ahaay ay ku tiriyeen kamaa warada fi lxadiidi shariif waxaa ku soo arooray khatiibu alambiyaa'i inuu ambiyadaba uu khatiibkoodii yahay fiina warka taa waa mid waxaad leedahay marka way fududaysanayaan mimaa taquulu wa innaa lanaraaka waanu ku arkaynaa fiinaa annaga dhexdannada daciifan mid taag daran oo aan awood lahayn oo aan qiimo badan agtannada ku lahayn ayaan kuu arkaynaa wa innaa lanaraaka fiinaa daciifan walowlaa marka waa ka aayaddii aan soo marray iyo tan waata walowlaa rahtuka haddayna jamaacadaada reerkaaga qabiilkaaga hadduusan ahayn reerkaaga haddaanan kugu daynaynin walowlaa rahtuka la rajamnaaka dhagax baan kugu dili lahaynoo waan ku rajmin lahayn wamaa anta adigu ma tihid shucaybow calaynaa kor dhakanaga bicasiizin qaali naguma tihid qof qaali ah oo qiimo badan agtanada kama tihid bal rasuulka ilaahay sida loola hadlayo eeg waxaa weeye yaa qow marka waxay yidhaahdeen la rajamnaaka waxaan kugu daynaynaa jamaacadaada wamaa anta calaynaa bicasiizin kula karaameeyo oo muxtaram ah ma tihid wamaa anta calaynaa bicasiis wuu u jawaabay isagaa qaatay qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkayow arahtii ma reerkayga ama qabiiladayda miyaa acazu idinkala weyn calaykum korkiinna min allaahi ilaahay xaggiisa waa wax lala yaabo marka oo waxaa weeye arahtii ma reerkayga kooxdayda kooxdayda miyaa acazu idinkala weyn calaykum korkiinna min allaahi ilaahay agtiisa idinkala weyn marka dadku markay baadiyoobaan waxaa weeye sidaas oo kale un weeye hadda waxba waxaa dhici karta inaan la yaabannahay oo nabiyullaahi shucayb iyo qoomkiisa laakiin innagoo hadda kun iyo afar boqol iyo ziyaado aan muslimiin ahayn yaa sidaa uu nabi shucayb uu sheegayo ayayna ummadeenna soomaalida halkaasoo kaley gaadhay oo markii dagaallada foosha xun ee qabyaaladda ku salaysan ay socdeen qofka hadduu yidhaahda alla yaa muslim ahay cid u heelin iyo cid u soo gargaari midna ma jiro laakiin hadduu yaa ree hebel ahay yidhaahdo oo ree hebelna meesha uu ka dhow yahay waxaa weeye qof isagoon ka hadhin bay u soo gurmanayaan marka tiibuu shacayb leeyahay qaale wuxuu idhi yaa qowmi tolkayow arahtii ma kooxdayda acazu ka qaalisan oo idinkala weyn calaykum korkiinna min allaahi ilaahay oo watakhadtumuuhu allihima waxaad yeesheen waraa'akum gadaashiin dihriyan ku dhabarka loo nisbeeyey ilaahay maad gadaasha dhabarkiina maad ilaahay maad tuurteen ilaahay maad xagga dambe ka tuurteen xagga dambe u ka tuuray sooma dhahno ma ilaahay baad xagga dambe ka tuurteen oydan addeecaynin oodan weynaynaynin sidii shay la xooray oo dhabarka gadaashiisa loo xooray oon waxbana loo aabayeelaynin marka sidaasaa la yidhaahdaa oo waa dhabarka inagaba saan ugu mahmaahno dee carabtuna ugu mahmaahdaa dhabarkuu ka tuuray waittakhadtumuuhu waraa'akum ma waxaad ka yeesheen dihriyanku dhabarka laga tuuray oo dhabarka loo nisbeeyey inna rabbii rabbigayga bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan muxiitun wuu koobay wuuna idinka abaalmarin doonaa acmaashiina wuu og yahay wuuna idinka abaalmarin doonaa wa yaa qowmi qoomkayow maxaa lagu samayn intaasu tolkayow da ku hayaa intaasu waa khatiibu alambiyaa saan aharka ku aragnay wa yaa qowmi qoomkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum sidaa idinku aad tihiin ahaada oo ku camal fala waxaa weeye waa cagajugleen wayaa qowmi icmaluu calaa makaanatikum innii caamilun anna waan camal fali idinkuna camal fala waxaa weeye dariiqada aad ku sugan tihiin ku sugnaada aniguna dariiqadayda ayaan ku sugnaanayaa wuxuu yidhi marka innii caamilun sawfa mar dambe yaa taclamuuna ogaan doontaan man ruuxee buu yaatiihi u imanayaa cadaabun cadaab cadaabkaasoo yukhsiihi oo hoojiyo wa man kumaa yaad ogaan doontaan huwa kaadibun beenaala ah waartaqibuu suga innii aniguna macakum anoo idinla jiro raqiibun anna waan sugayaa sidaasuu ku yidhi sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan man ya'tiihi cadaabun cadaab qofku u yimaado cadaabkaasoo yukhsiihi oo hoojinayo cadaabkaasoo dullaynayo oo ihaanaysanayo iyo wamankumaa huwa isagu kaadibun beenaala ah waxaad ogaan doontaan wartaqibuu suga innii anigu macakum anoo idinla jiro raqiibun anna waan idinla sugi caaqibada dambe qofkay u dambayso cidhibta dambe yaynu eegaynaa ilaahay marka waaka mar hadday halkaas soo gaadhay oo nabigii waa soo gebagabeeyey hadalkiiba meel loo sii wada ma lehee khatiibul ambiyaa si walba markuu ula hadlay haddaa jees jees un looga baxayo jees jeesna lagu soo bilaabay jees jees iyo iyo xaqiritaanna lagu soo khatimay marka tiibuu ilaahay noo sheegi wuxuu yidhi walammaa jaa'a markuu yimid amrunaa amarkayagii oo cadaab a markuu yimid walammaa jaa'a markuu yimid amrunaa amarkanagii najaynaa waxaan badbaadinay shucayba nabi shucayb waan badbaadinay waaladiina aamanuu macahu kuwii isaga la rumeeyeyna waan badbaadinay biraxmatin bisababi raxmatin naxariis oo weyn oo annaga minnaa xaggayaa ka ahaatay ayaan ku badbaadinay wa akhadat way qabatay aladiina kuwii dalamuu xadgudbay oo gaalnimo iyo madax adeeg ku xadgudbayna assayxatu qayladii baa qabatay oo jibriil baa ku qayliyayoo markaasay naftii ka wada baxday oo fa asbaxuu waxay noqdeen fii diyaarihim guryahoodii jaasimiina kuwii engegay oo aan dhaqdhaqaaqaynin yay noqdeen fa asbaxuu fii daarihim jaasimiin kuwii oo mowtaa haamidiin oo bakhtiyayoo aan dhaqaaq lahayn marka seexa waxaa u timid waa isku mid marka aayaddan oo suuratu huud waxay leedahay qaylaa u timid tiiha oon fil acraafna rajfatun baa la yidhi shucaraana waxaa la dhihi cadaabu yowmi dulla waxaa waana umma waaxida intaasoo dhan baa ku kulantay intaa cadaabu ilaahay uu sheegay ayaa ku kulantay marka alle wuxuu yidhi kaan lam yaqnoow waaba iyagoon ahaanin fiihaa waxaa weeye magaaladii magaalo madaxdoodii ay joogeen inayna weligood joogin oyna ku noolaanin daarahoodii ayaad mooddaa kaan lam yaqnoow waaba iyagoon ahaanin fiihaa beledkooda alaa baraaruge e bucdan fogaansho yaa bucdan limadyana ree madyan waa la fogeeyey ilaa abcada abcada allaahu madyana raxmadda ilaahay wuu ka fogeeyey waxaa ku degay ilaahay cadhadiisa alaa baraarugee bucdan fogaansho yaa limadyana ree madyan u sugaad kamaa bacidad say u fogaatay oo naxariista ilaahay ugu fogaato loo cadaabay samuuda qoladii samuudu qoladii reer samuud ahayd halkaana waxaa ku dhammaaday qisadii nebiyullaahi shucayb iyo qoomkiisii aynu arkaynay walaqad arsalnaa muusaa biaayaatinaa wa sultaanin mubiin tanaa marka lagu soo khatimayaa nebi muuse oo la diray oo fircoon loo diray aayaadna ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaalaa walaqad xaqiiqe eh arsalnaa waan diray muusaa nebiyullaahi muuse biaayaatinaa aayaadkiiyaan la diray aayaadkayagi iyo wa sultaanin xujo waxaa weeye mubiinin oo cad qisadan waa tii toddobaad waana tii ugu dembaysay suuradda dhexdeeda waxaa lagu diray nebi muuse shareecaa lagu diray axkaam baa lagu ayaa la soo diray takaaliif iyo wax laisku mashaqeeyey ilaahay uu iska leeyahay waxaa lagu xoogeeyey mucjizaad oo lala yaabo qaahira ah iyo bayinaad baahira waa ushii iyo gacantiisii oo kale ilaa fircawna wa mala'ihi fircoon iyo kuwiisii madaxda ahaa ee isha buuxinaya wa ashraafu qowmihi ayaan u dirnay marka tan laguma dheeraanayo faattabacuu qoomkii waxay raaceen amra fircawna fircawn amarkiisii bay ateeceen amarkii ilaahay iyo nebi muusena way diideen marka ilaahay wuxuu yidhi wamaa amru fircawna fircawn amarkiisu birashiidin mid toosanoo oo hanuunsan ma aha bisadiid mid toosan oo hanuunsan ma aha ilaahay marka wuxuu ku radinayaa oo qoomkii markii uu yidhi maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad inuusan usan hanuun u haynin yuu ilaahay halkan sheegay wamaa amru fircawna fircown amarkiisina ma ahaanin birashiidin ku hanuunsan ma ahaanin oo toosan waxaa weeye waa jahli iyo baadinimo yaqdumu wuu hormari yaqdumu wuu hogaamin qowmahu tolkiisii yowma alqiyaamati maalinta qiyaama isagaa hogaaminayo horkacaya naartu horkacayaa siduu adduunyadaba u horkici jiray fa owladahum wuxuu ku arooriyey annaara naar buu ku arooriyey wuxuu geliyey naar jahannama wa bi'sa waxaa xumaaday alwirdu aroor almawruudu oo la arooro aroor la arooro waxaa ugu xun meelkii naar loo arooro naar buu u arooray wa utbicuu waxaa la raacsiiyey fii haadihi adduunyadan dhexdeeda lacnatan lacnad baa ilaahay raaciyeyoo waxaa weeye ilaahay baa cadaabkii u soo dedejiyo waa kii la qarqiyey wa yowma alqiyaamati qiyaamadiina lacnad kalaa la raacsiiyey bi'sa waxaa xumaaday alrifdu wax la isa siiyo almarfuudu ama alcownu almucaanu wax kaalma la isu kaalmeeyo bi'sa alrifdu almarfuudu bi'sa waxaa xumaaday alrifdu kaalmo almarfuudu oo la isu kaalmeeyo bi'sa waxaa xumaaday alrifdu siin almarfuudu oo la isa siiyo waa waxaas nimankaa la siiyey ee cadaabka ah kaasaa u foolxun buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa halkaa markaan kaga soo baxnay qisasul ambiyaa halkan waxaan marka ka gelaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa markuu soo sheegay ambiyadii qisaskooda ilaa toddobada ahayd iyo wixii ku degay yaa inaan cibro ka qaadanno wixii ku cuquubadii loo soo dedejiyey kuwa wax beeninayo inuu ilaahay ka aargudanayo iyo burhaan ilay ta'yiidka ilaahay iyo gargaarkiisa owliyadiisa iyo ambiyadiisa inuu ilaahay u gargaarayo siday aayaadka sheegeen yowmaalqiyaamana dadku ay kala qaybsami doonaan oy laba koox laba fariiqood u kala bixi doonaan kuwa sucadaa la yidhaahdo oo ilaahay uu liibaanay iyo kuwa ashqiyaa la yidhaahdo oo hoogay kuwaas weeyaan marka suuraddu waxay ku soo qatintay in lagu sabro nimankaa dhibkooda oo ilaahay allaha nool alxayi alqayuum in lain muxuu ahay la tala saarto ayay ku soo ayay ku soo qatintay halka marka waxaanu bilaabaynaa darsigii saa u hadlayey waana arki doonaaye ilaahay wuxuu yidhi daalika daalika kaas kaas oo laga soo bilaabo suuradda meeshii bilowgeeda u dhoweyd ee walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi laga soo bilaabo daalika kaas min anbaa'i alquraa magaalo madaxyaasha warkoodii oo waxaa weeye weynaa weeye waa war weyn weeye ambaada waa alkhabaru alhaam baa la yidhaha oo muhiimka ahaa daalika min anbaa'i alquraa naqusuhu waanu qisoonaynaa nebi maxamedow calayka adigaan kuu qisoonaynaa minhaa waxaa ka mid a qaryooyinkaa qaa'imun mid taagan iyo wa xasiidun mid la gooyey oo la shafay bay dadka qaarkood dhahan qaa'imun mid taagan iyo wa xasiidun mid oo muxuu ahay maxsuudun oo la gooyey sida beerta loo gooyo ayaa loo gooyey alla markaasu wuxuu yidhi wamaa dalamnaahum annagu ma aanan dulminin walaakin laguse noqoye dalamuu anfusahum naftooda ayay dulmiyeen walaakin dalamuu anfusahum naftoodii bay dulmiyeen famaa aqnat ma deeqin canhum iyaga xaggooda aalihatum ilaahyaalkoodii allatii ilaahyaalkii yadcuuna ay baryayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa min shay-in shay wax ay u tartay haba yaraate eh maba jiro lammaa jaa'a markuu u yimid amru rabbika rabbigaaga amarkiisa markuu u yimid wamaa zaaduuhum ilaahyaalkii kuwaa uma ayna siyaadinin aalihadii hayra tatbiibin khasaare iyo halaag waxaan ahayn oy u kordhiyeen ma jirto wamaa zaaduuhum hayra tatbiib wakadaalika marka wakadaalika sidaa aan u soo qabannay midla daalika sidaa qabashadaa iyo halaaggaa uu ilaahay magaalooyinkii oo xadgudbee daalimiinta mukadibiintaa siduu u qabtay yuu ilaahay kuwa xadgudbana u qabanayaa wakadaalika sidaasoo kale yuu akhdu rabbika rabbigaaga qabashadiisa yahay idaa akhada alquraa waxaan idhi quraa iyo qaryadan iyo waxaan laleey oo dhan waa magaalo madax oo waxaa weye luqada carabigaa isbedesho hadda quraa waxaa loo yaqaanaa tuula tuulooyinka iyo saasaa qura layidhaaha laakiin qur-aanku markuu soo degayey quraa waxaa loo yaqiinay magaalo madaxda iyo macaasimada ayaa loo yaqiinay wakadaalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa waalxaal hiya waxaa weye qaryadaasna daalimatun tii xadgudubtay ay tahay tii xadgudubtay oo gaalnimo ku xadgudubtay ay tahay inna akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun way xanuun badan tahay shadiidun wayna adag tahay sidaa daraaddeed waa kii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa uu aayaddan aqriyey uu yidhi ina allaaha ilaahay layumlii wuu u kaadinayaa wuu u sugayaa lildaalimi daalim walow muslim ha ka sheegto afka daalim ninka la yidhahdo waa loo yarkaadin xataa idaa akhadahu haddii uu qabtana ilaa xataa idaa akhada hadduu ilaahay qabto hu oo daalimka ah lam yuflithu ma sii daynayo oo ma fakinayo markaasuu nabiga aayaddan akhriyey wakadaalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid inna fii daalika kaas oo la soo sheegay oo qisastaa iyo akhbaarta ah waxaa ku sugan inna fii daalika la'aayatan calaamo iyo astaan ayaa ku sugan liman qof bay ugu sugan tahay khaafa ka cabsaday cadaaba alaakhirati aakhira cadaabkeeda ka cabsaday qofkii cadaabka aakhira ka cabsaday taas waxaa ugu sugan aayad waxaa weeye qisaskan iyo akhbaartan waxaa ku sugan cibro iyo cido qofka ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa qiyaamo ka baqayo daalika kaasna kaas oo aan nidhi waxaa weeye o inna fii daalika la'aayatan liman khaafa cadaaba alaakhirati maalintaas aakhiro daalika kaas yowmun waa maalin majmuucun oo loo kulmiyo lahu isaga annaasa dadkaa loo soo kulminayaa in la xisaabiyo oo abaal iyo ciqaab la kala mariyaa loo soo kulminayaa yowmun waa maalin majmuucun loo soo kulmiyo lahu maalintaa daraaddeed annaasu dadkaa la soo kulmin wadaalika maalintaas yowmun maalin weeye mashhuudun oo la soo xaadiro oo waxaa ka soo qaybgelaya cirka intii joogtay iyo dhulka intii joogtay waalawaluuna waalaakhiruuna iyo qofkii baariga ahaa iyo qofkii faajirka ahaa wixii oo dhan goobjoog ayay ahaanayaane wamaa nu'akhiruhu annagu maalintaa gadaal uma dhigaynuu yidhi ilaa liajalin ajal baan un u dhigaynaa ajalkaasoo macduudin oo la tiriyey innaga hay inala badan tahaye waxaa weeye maalintaas waxaan gadaal ugu dhigan waxaan u dhigaynaa waxaa weeye waa ajal waa madal oo la tiriyey oo macduudoo yar weeye yowma maalin weeye ya'ti uu imanayo laa takallamu ayna hadlaynin nafsu naf yowma maalin ya'ti uu imanayo cadaabka ama yoomkaa laa takallamu nafsun ilaa biidnihi maalinta yoomka rahiibka uu imanayo qof hadlayso ma jirto ilaa biidnihi ilaahay inuu hadalku u oggolaado oo u fasaxa moogiye fa minhum dadkii waxaa ka mida shaqiyun mid ayaan daran iyo wa saciidun mid liibaanay say kale yihiin marka labadaa fa ama aladiina kuwii shaquu ayaan ka daraa fa fi naari naar dhexdeed yay ku sugan yihiin lahum iyaga fiihaa naarta dhexeeda waxaa ugu sugnaaday zafiirun wa shahiiq taasaa ugu sugnaatay marka zafiir waxaa weeye waa hinraag nafta waxaa weeye nafta oo kor u baxaysa weeye bishidda wa shahiiquna waxaa weeye waa marka ay neefta soo ceshanayaan ilaahay amarkii sidan ay zafiirun wa shahiiq waxaa weeye waa sida uu dameerka u ciyo dameerka marka hore haa buu dhihi kadibna hii hii hiibuu hoos u soo celinayaa welidaa sidaa daraaddeed yaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dameerku hadduu ciyo habeenkii waxaa la yidhi ilaahay ha laga magan galo marka xadiidku wuxuu dhihi shaydaan buu arkay shaydaan buu arkay isaga naftiisana waxaa weeye waa dhawaaqiisa ayaa wax fool xun oo wuxuu shabbahaa dhawaaqa ahlu naarku shabbahaa ina ankara alaswaati la sawtulxamiir waa kii ilaahay markaa sawdkaas munkarka ee la nacayo oo kolna nafta muxuuaha neefta marka uu dhawaaqayo kor buu u saari oo marka wuu hinraagayaa marka dambena wuu soo celinayaayo zafiirun wa shahiiq weeye oo marka waxaa weeye wuxuu liqayaa hadalkiibuu liqayaa zafiirun soo saarid iyo wa shahiiqun liqid waaye oo uun sawdkii gadaal u liqayo wa huwa raddu nafasi bishidda oo gadaal loo celiyo waxaa weeye dhawaaqa ahlu naarka yaa waxaa lagu shabbahay dameerka siduu u ciyo ayaa lagu shabbahay qaarna waxaa yidhahaan gaalka dhawaqiisa naarta wuxuu shabbahaa sida dameerka uu u dhawaaqo awalahu zafiir wa aakhiruhu shahiiq kor buu u qayliye marka dambena hoos buu aayar aayar u soo gabaabsano hoos buu u liqi khaalidiina xaalay yihiin kuwii ku waarayo fiihaa naartaa fiigeeda dhexdeeda maadaamad intay joogto assamaawaatu cirarka iyo waalardu dhulka dhulkii iyo cirkii oo qiyaamo weeye marka maadaamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaaga intuu doono ma ogiya marka sidaasuu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala ilaa maa shaaa rabbuka nimankaa la yidhaahdo istisnaha waxaa laga waxaa ahlu tawxiidka horta culimmada waxaa yidhaahdeen ahlu tawxiidkaa laga soo reebayaa oo nimankaa shaquu la yidhi waxay kulmiyaan gaaladii iyo kuwii dembaabay oo mu'miniinta ahaa ilaahay wuxuu soo reebay oo aan ku waaraynin oo ahlu shaqaawada ka mid ahaa xusaatulmu'miniina saas baa qaarkood yidhaahdaan oo markaasaa waa la dahiri naarta jahaanamaa lagu dahiri waa laga soo baxinayaa bishafaacati sayidilmursaliina sala allahu calayi wasalam ilaahay baa jannada gelinaya markaasaa lagu odhanaya tibtum waad soo waad soo daahir noqoteenoo waad soo wanaagsanaateene fadkhuluuhaa khaalidiina gala culimmadu saasay leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya meeshan kol haddii shaqi la sheegay gaalada waxba kawaxay mu'miniin waxba kagama jire e gaalada unbaa loo jeedaa marka gaalada haddii loo jeedo ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaaga intuu doono ma ogiye inta kaley ku waari baa la yidhi rabbigay waxa uu doonayo oo gaaladii ayna naarta ku waaraynin waa goorma marka qaarna waxaa weeye waxay odhanayaan ilaa maa shaaa rabbuka waxaa weeye waa istihna oo litabaruk ilaahay magaciisa ilaahay wax walbuu samayn karaa oo iraadada ilaahay way furan tahay laakiin way ku waarayaan qaarna waxay leeyihin maya ilaa maa shaaa rabbuka waa inta labada naarood dhexdoo loo kaxkaxaynayo kaa marka tafsiirkaasi ma xoog badno taana waa la sheegay intaa waxaa ka sii daranba waxaa weeye dad badan oo culimo ah oo culimaaulmuslimiinta ka mid ah ayaa waxay qabaan naartan markii lagu cadaabo lagu cadaabo lagu cadaabo gaalada inay gaaladii iyo naartii iyo wixii o dhan marka marka ugu dambayso inay isla baaba'ayaan ayay qabaan oo marka waxaa culimmada sidaa tiri waxaa ka mid a culimmadii hore ninka la yidhaahdo abuubakar ibni muxuu ahay maxamed ibni abibakar ibni ayuub ibnu qayim aljawziya ninka la yidhaahdo xaadil xaadil waxaa weeye arwaax ilaa bilaadi al afraax kitaabka la yidhaahdo ayuu aada ugaga hadlo uu leeyahay naartan iyo waxaan oo dhanba way baaba'ayaan waxaa weliba muxuu ahay dad badan culimo badanna adigu ma badna laakiin culimaa ku raacday uu xataa ka mid yahay sheekh yuusuf alqardaawi in ilaahay cadaaladiisa ay keenayso gaaladan intuu cumrigooda la dhannaa iyo markii laga laga gooya marka dambe naarti iyo wixii o dhan way isla baabi'i ahlu jannada laakiin ilaahay waxay fadligiisa way ku waarayaan qaar waxaa jira waxoo dhan baa isla baabi'i leh marka sida qawiga ah waxaa weeye wax baabi'i ma jiro ilaa maa shaaa rabbukana waa istisno oo litabarug ah ina rabbaka rabbigaagana weliba aayaddan ay sii deliishanayaan facaalun kii sameeyo weeye limaa yuriidu wuxuu doonayo cid u diidi karto ma jirtoo facaalun wuu samaynayaa limaa yuriidu wuxuu doonayo yuu samayn oo qofkuu damana uu doonana wuu u naxariisan kuu doonana wuu cadaabi wuxuu doonuu muxuu ahaaye ayuu xugminayaa laa mucaqiba lixukmihi walaa raadda liqadaa'ihi xukunkiisa wax ka daba tegi kara ma jiro qadahiisana wax soo celin kara ma jiro wa ama aladiina kuwii suciduu liibaanay fa fi ljannati janno yay ahaadeen fa fi ljannati jannadii dhexdeeday ahaadeen khaalidiina iyagoo ku waarayo fiihaa jannadaa dhexdeeda maadaamat asamaawaatu waalardu cirarka iyo dhulka inay intay joogaan ilaa maa shaaa allaahu tanaa marka u daliila ilaahay intuu doono ma ogiye jannadaas ahlu sacaada jannadaas ayay ku sugnaanayaan weligoodna kama baxayaan intay samaawaadka jannada iyo ardada jannada inta ay joogaanba marka khuluud iyo dawaanba u sugnaaday ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaagu intuu doono ma ogiye cataa'an siismaa la siiyey uctuu cataa'an siismaa la siiyey catahaasoo hayra majduudin ku laga gooynayo hayrkii ooaan macnaha aan laga gooynaynin oo weligii jirayo cataa'an siin hayra majduudin aan laga goynaynin falaa takun nabigeennaa marka lala hadlayaa calayhi asalaatu wassalaam intaasoo dhan markii la soo sheegay yaa waxaa la yidhi kuwan mushrikiinta ah iyo waxay caabudayaan iyo sida ay u dhaqmayaan inay baatil tahay ha ka shakinin marka waa aayadihii un aan sheegi jirnoo nabi maxamed shakinna maaye isagaa lagu halqabsan dadka kalena waa loo jeedaa falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki ku ku sugan mimaa yacbudu waxay caabudayaan haa-ulaa'i kufaarta oo maka kuwa cabadatul awthaanta ah oo asnaamta caabudayo inay diintoodu wax jira ayna ahaynoo faasid tahay shaki yuu kaa gelin baa la yidhi waxaa weeye mimaa yacbudu haa-ulaa'i maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa sidii unbay asnaam u caabudaan yacbudu aabbaa'uhum aabbayaalkoodana ay u caabudi jireen min qablu hadda ka hor aabbayaalkooda ayay taqliidsanayaan tala saaranayaan iyagoon xujo iyo burhaan midna haynin tani waxaa weeye nabiga oo la sabirsiinayo calayhi salaatu wassalaam oo loo yaboohayo in kuwaa laga aargudan doono sidii kuwii ka horreeyey oo daaliintii mukadibiinta ahaa oo wixii ku dhacayna aan maanta oo dhan suuradda soo wadnay marka ilaa kamaa yacbudu aabbaa'ahum wa innaa annagu lamuwafuuhum waanu u oofinaynaa waa u buuxinaynaa nasiibahum qaybtoodii oo cadaabka ay ku leeyihiin yaanu u buuxinaynaa hayra manquusin isaga oon waxba laga dhimaynin cadaabkii oo buuxa iyo wixii loo qadaray ayaa ku dhacaya intaa markaan soo sheegnay walaqad aataynaa muusa alkitaaba fakhtulifa fiihi aayaddanna waxay sheegi marka nabi muuse oo kitaabka towraada lasiiya ma aha qisadii oon u noqonnay ma aha haadaa wabillaahi towfiiq halkaa darsigeenna ha inoo joogo